shirkan waa shir runtii sanadla ah oo markasta xilliga guga ama spring meeting ay dhahaan oo laga hadla dhaqaalaha adduunka dad khubraa oo dhaqaalyahanaa dowladaha ka socda ay ka mid yihiin wasiirada maaliyadda wadamada adduunkan aan kan joogno sidoo kale dad cilmi baarayaala dad ka shaqeeya hay-adaha horumarinta adduunka iyo maaliyadda iyo bangiyada iyo maaragtay dad kale oo bulshada rayidka matalayaa yimid runtii wuxuu ahaa shir lagaga hadlay maadaama adduunka hadda wajahayo dhaqaalo runtii xumo baahsan oo runtii ay iska kaashadeen caqabado fara badan oo ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada ay ka mid yihiin dagaaladan ka socda yurub maaragtay ruushka iyo ukraine dagaaladan ka socda bariga dhexe oo runtii caqabad ku noqday socodka badeecadaha adduunka waxaa kaloo laga hadlayey wadamada soo koraya oo runtii aada ula daadhacaya deymaha ay qaateen iyo runtii dulsaarka deymaha saaran oo aysan bixin karin oo ay ka mid yihiin wadamada africa gobolka aan kasoo jeedno oo runtii aan ka nimid oo geeska africa runtii si gooni ah dalka etoobiya oo kale wadamadaasi ay aada maaragtay runtii u saameysay arrimaha deymaha oo runtii caqabad ku ah iyo sidoo kale dee marinkan hadda badda baabilmandi oo badda cas ku yaalla oo runtii xanibay dhaqaalihii oo badeecadihiis ku socon jiray oo baddaa mari jiray oo runtii marin aada muhiim u ah buu ahaa marka horn of africa wadamada ay ka tida etoobiya iyo jibuuti iyo soomaaliya iyo sidoo kale kenya oo kale aad bay runtii uga soo qayb galeen wasiirada maaliyadda wadamadaasi soomaaliya sanadkii dhowto runtii guulo waxay gaartay wax ka ool ah oo ay ka mid tahay arrimihii deen cafinta ku biiritaanka maaragtay east african community-ga ama bariga ururkaasi ay ku biirtay
qodobadaas rabaa inaan kaa weydiiyo waan ognahay dalalka etoobiya oo kaliyo deemihii iyo dulsaarkii la saaray inay maaragtay la dhibaataysan yihiin fursadda ay soomaaliya haysato gaar ahaan markii ay ku biirtay bulshada bariga africa iyo markii deemo badan laga cafiyey runtii markii deen laga cafiyo micnaheeda waxaa weeye waxaad tahay buuggaaga maaragtay clear ah nadiif ah waxaad qaadan kartaa fursado kale oo hay-adahan caalamka maaliyadda aad lacag ka qaadatid hadday noqoto lacag oo deeqa iyo hadday noqoto lacag deena labadaba laakiin soomaaliya maadaama hadda aysan u diyaarsanayn inay deynta dulsaarka la saarto aysan bixin karin oo dakhliga gudaha uu aada u yaryahay waxay haystaa fursada inay garantiska sii wado wayna codsatay waana laga aqbalay saddex sano waxaa la siiyey programka ay dhahaan extended credit facility oo runtii ah in garantiskaas la sii wado oo deeqahaas sii socdaan inta dakhliga gudahana kor loo qaadayo fursad kale oo kubiiritaanka east african communitygana wuxuu ahaa fursad inay isdhexgal dhaqaale ay ku samayso gobolka oo socodka badeecadaha yimaadaan inkastoo soomaalidu waxsoosaarkeeda aada u liito haddana inay fursad u tahay inay dadkuna ay socdaan oo ay fududayso dadku socodkooda iyo badeecadahaasi oo wadamadaasi ay la gasho fursadaha yaalla oo dihan oo dhaqaalaha waddankeenaayo runtii ay ka mid yihiin beeraha iyo xoolaha iyo waxsoosaarkoo wax badan laga qaban karo iyo sidoo kale macdintan iyo shidaalkan iyo kheyraadkan in maaragtay wadamadaasi ay ka faa'idaystaan iyo kuwa dibadaha jiraba intaba aan kaa weydiiyo dalka jabuuti tusaale ahaan wuxuu ku yaalaa dabcan badda cas isu socodka iyo badeecadaha dhibaata u keenayaan wasiirka iyo dowladdu siday uga hadleen shirka maxay ka sheegeen runtii waxaa ugu muhiimsanaa oo runtii shirkan wasiiradaasi u yimaadeen waxay ahayd in maaragtay maadaama ay tahay madal adduunku isugu imaanayaan dhaqaalyahanadooda iyo hay-adaha lacagta si maaragtay dhibaatooyinkaas hadda aan soo sheegay ay ka mid yihiin isbeddelkaas ku yimid dhaqaalaha maraya badda in maaragtay ay fursadaas uga faa'iidaystaan sidoo kalena waxay ahayd waxaa jira mashaariic world bank uu siiyo oo wadamadaas oo la dhaho horn of africa initiative oo ka mid ah issocodka infrastructureka iyo isku xirka dadka oo mashruucaasi uu jira inkastoo de hadda uu ku yimid caqabadan la xiriirta etoobiya inay kusoo xadgudubtay madax banaanida soomaalida oo runtii wasiirku aada maaragtay uga hadlay uu sheegay in maaragtay aysan laga wada hadli karin iskaashi dhaqaale etoobiya iyo soomaaliya iyo gobolka iyadoo aan la is ixtiraamayn oo ixtiraam iyo guri laysku hayn laakiin haddana mashruucaasaa jira oo gobolladaas ka shaqeeyaan oo iska kaashadaan oo world bank uu lacag ku bixiyo aada fara badan runtii gaaraysa bilyan ku dhow mashaariicdaasaa laisugu yimid sidii maaragtay soomaalidu ay qayb uga noqon lahayd jabuuti qayb uga noqon lahayd wadahadalkaas horn of africa initiative-kan uu sii socdo